qaraxa wuxuu ka dhacay inta u dhaxaysa degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose iyo deegaanka carbiska oo lix kilomitir u jira degmada afgooye gaar ahaan waxa uu ka dhacay duleedka halka lagu magacaabo baar ismaaciil oo ah bar kontarool oo lacaga looga qaado gaadiidka waddadaasi isticmaala waxaa lala eegtay qaraxa oo ahaa ismiidaamin gawaari ay saarnaayeen shaqaale turki ah oo waddada samaynayey iyo ilaaladii la socotay waxaa jira khasaare dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray shaqaalaha iyo ciidamada qaraxa lala eegtay mas-uuliyiinta maamulka degmada afgooye qaarkood ayaa gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay waxaana qaar ka mid ah dadka ku dhaawacmay qaraxa loo qaaday cisbitaalada magaalada muqdisho khasaaraha rasmiga ee ka dhashay qaraxa lama oga hase yeeshee wara hordhac ayaa xaqiijinaya inay saddex ruux ku geeriyoodeen in ka badan labaatan kalena uu dhaawac ka soo gaaray kuwaasoo ay ku jiraan shaqaalo turki ah safaaradda turkiga ayaa iyana sheegtay in afar ka mid a shaqaalahooda ay ku dhaawacmeen qaraxa ka dhacay afgooye ma ahan markii ugu horreysay shaqaalaha turkiga qarax lala eegto bishii disembar sanadkii hore labada kun sagaal iyo tobanka ayay ahayd markii qaar ka mid a shaqaalaha turkiga oo waddada afgooye sameynaya lagu qarxiyey isgoodka ss control afgooye qaraxan ayaa imaanaya xilli habeennimadii xalay gudaha degmada afgooye ay weerar ku soo qaadeen kooxda al-shabaab waxayna weerareen bara kontarool oo ku yaala xaafadaha iyo waddooyinka laga soo gala degmada afgooye qaarkood sida buundada weyn beerta sheekh zaa'id buulafaaliyo iyo mukayga halkaasi oo ay fariisimo ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamada amisom saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ayaa sheegay weerarkii kooxda al-shabaab habeennimadii xalay ay ku soo qaadeen gudaha degmada afgooye uu kaga geeriyooday hal askari iyadoo saddex kalena uu dhaawac ka soo gaaray mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo